run ahaantii maaragtay qasab dabcan waa uu soo gaarayo maarata deegaanka soomaalida keliya maaha deegaanada kale laftirkooda waa uu taaban doonaa micnaha inuu soo gaaro maarata wuxuu haddii kor buu ka bilaabmay maarata ilaa hoos inuu soo gaadha waa la wada rajeynayaa laakiin waxaa jira waxyaaba badan oo hadda wakti xaadirkan haddadan bending oo maarata taagan oon maarata laga jawaabin deegaanka aan maarata anigu matalaya deegaanka soomaalida etoobiya tusaale ahaan xuriyatul qowlka waxa weeyaan maaragta walaal aad buu uhooseeya maarata dadku ma hal ma hadli karaan maarata ma caban karaan waxa weeyaan dadku intay dhagax tuuri lahayn waxaa muhiima sidii maarata inay fikirkooda tuuri karaan fikirkooda cabiri karaan oo aragtadooda maarata ka hadli karaan oo maaragtay wixii dhib ku ah maarata ay sheegan karaan laakiin arrintaasi may suurta galin maarata maxaa u sababa arrintaas inaysan maxaa u sababa xildhibaana inaysan arrintaas suurto gelin arrintaasi waxa u sababa run ahaantii maaragtay tii oon la dhegaysanayn wey walaal hay-adihu maratay way kala dunya hay-addii sharci dejinta hay-addii maratay fulinta fulintu maaragtay waxa weeye mas-uuliyiinteeda maaragtay inay daba gasho inay maaragtay qorshayaasha ay ka qaateen la xisaabtan la-aan weeyaan walaalayaal walaal mar haddii aan bulshada la dhegeysanan waxa wey in lala xisaabtamo qofku haddu waxa u adeegaya waa bulshada weeyaan bulshadii haddii aanu maaragtay u dhaga nuglaanayn waxa weeyaan in lala xisaabtamo tallaaba la qaadan ba maarata waxay sababaysaa in maaragtay ay dadkii karajadigan waxyaaba badan ayna sheegan karin wixii dastuuriyan maaragtay xaq ay ulahaayeen cabdi geedi markii aad tiraahdo xorriyatul qowl ma jiro dadku waxay sharciyan xaq u lahaayeen ma sheegan karaan waa arrin aad u ballaaran oo waxyaaba fara badan baa soo horgelaya tusaalooyin ma naga siin kartaa ha tusaalooyin badan baan kaasii karaa walaal hadda maanta wakti xaadirkan aan joognay macnaha waxa weeyaan haddii aan eegno maarata dastuurka dowla dowlad deegaanka somalia etoobiya qodobka afartan iyo koobaad waxa uu dhigaya maa xuquuqda dhaqaale iyo ta bulshaba haddii aan ta dhaqaalaha eegno qof kasta waxa uu xaq uleeyahay buu kuleeyahay walaal in uu wuxuu doono walaal ka ganacsan karo ma aragtay meeshuu doonana maaragtay ku ganacsan karo arrintaasi haddaan eegno maarata guud ahaan u gallo waxaa doontay kama kama ganacsan kartin macnaha haddaan tusaale guud ahaan deegaanka gaar ahaan haddaan usoo noqo maaragtay magaalada jigjiga waxa weyan walaal kiish sibra maanta intaa dirdhaba ka keentay ama heeraad ka keentay walaal jigjiga magaaladii ma keeni karti halkan keelaaga lagu qabanaya dad maaragtay shaksiyaada ayaa la siiyo maaragtay ka shaqaysanaya dad gaara ta kale haddii aan ku taabto biyo caagad biyaa maaragtay faafan tan jigjiga ku jirta dad kasoo qaadid keelaaga maaragtay kaaramarna ma soo dhaafin karti magaaladii mana soo gelin karti xuquuqda markaa dastuurheeda walaal halkay martay ta kale haddaan ku idhaahdo meel kasta maaragtay ee iyadana kama shaqaysan kartinda shayada aan kuu sheegan hadda kuwa ku magacaabay intaad halkaa kasoo qaadid meel kale xataa ma geen karti maarata waa mid ka siman macnaha guud ahaan magaalo kasta oo maaratadeegaankamida jigjigana sida oo kale walaal xildhibaan marka arrintaas waxay noqonaysaa eedayn maxaa cadeymo ah oo oo jiro oo arrintaas lagu lagu xaqiijin karaa inay run tahay micnaha waa arrin jirta de walaal maarata cidda ay khusayso maarata waa lagala xili waa la weydiin karaa micnaha cidda jawaab u hayso waa inay maaragtay ama maaragtay t v-ga ay soo fadhiisato ay ka hadasho ay maaragtay arrintaa iyada a meel saarsan macnaha sida aan kugu sheegay waxa weeyaan wax kasta waxaad moodaa dhaqaalihi inuu cid u xidhan yahay haddii qalab haddii la eega xataa maarata ganacsiga de waa wax kas qalabka dhismaha xataa dad eegti waxa dad gaara ina maarata ay hawsha laftir
sanadihii u dambeeyey waxaa v o a kusoo dhacaya cabashooyin ku aadan dadka qurba joogta ah ee ama dhaleeceeya ama dhaliila habs dhaqanka dowladda iyo siday wax u socdaan in caa'iladooda gudaha laga aarguto oo dhibaatooyin la gaarsiiyo arrintaas adiga maadaamaad xildhibaan tahay horey ma u maqashay haddaad maqasheenna ma isku daydeen inaad daba gashaan oo dowladdu had iyo jeer waxay tidhahda waxba kama jiraan inaad adinku arrintaa baartaan ma isku daydeen waxaa muhiima maaragtay dawladdu wixii jira ee maaragtay faktiga de in la xaliyo ee qorshe ay ku xalisay maaragtay waxa ay dadku ka cabanayaan in la xaliyo laga horeeyo ayaa muhiima maaragtay in la yidhaahdo maaragtay dadku way iska hadlayaan maaha waxa weeyaan way jirtaa gudihiiba haddadana laga dareemayo wala haddadana waqti xadirkan aan kula hadlaya ayay socotaa way jirtaa dadka waa la qabanaya waa la xidhayaa beenna maaha micnaa waa wax jira weyaan haddadana waqti xaadirkan aan kula hadlayo ayaa waxa jirta guryihii qaarkood inay xidhan yihiin baa jirta walaal guryaha xidhan baa jira guryaha haddadan waqti xaadirkan haddadan shir baa socda daqiiqadan aan kula hadlayo oo dadkii laleeyahay dadkaa dibadda jooga haddaydaan la hadlayn waxa weeyaan waxa haddaydaan la hadlayn waa in guryihiiba laydinka xidhaya ama idinku gacantiina kusoo xidha dawladda hadday rabtayna gacantooda ku xidho shacabka in laska hor keena walaal maha dadkii waa laqayqaybiyey inta la keeno oo guri lagu xereeyayba waxaa laleeyahay adu bishii horaad tidhi maarata biyo la-aan baa jirta adu bishanaad tidhi caafimaad la-aan baa jirta adu waa xaqiiqi jirta waqti xaadirkan kula hadlayo kan kula hadlayo anigaygan waxaa laga yaabaa hatada in maarata xaafadayda gurigayga la yidhaahdo maaratay hala xidho wax micnaha dastuuriha qofku xor buu yahay u hadli karaa marka waxa weeyaan hawlahaasoo dhan maarata cid ay khusuusay inay hadda meel saartaa muhiima waayahay ugu dambayntii etoobiya guud ahaan waxa ay ku jirtaa kala guur adigu xildhibaan ahaan shaqadaadii kuma jirtid banaankaa jirtaa waxaa laga yaabaa inay dadku isweydiiyaan maxaa keenayo xilligan isbeddelka uu socdo inuu xildhibaanku yara dhunto oo banaanka u yara baxo iyadoo dalka oo dhan isbeddel laga filayo nabad ah maxaa kugu kalifay inaad banaanka u baxdo walaal arrintan iyada mar kasta waan micnaha ka hadalna xataa qoraal ahaan baan maaragtay aan kusiinay cid ay khusayso micnaha laakiin meel baa la iska dhigay mar kastana waan ku qasbanaya maarata walaal mas-uuliyad baa isaaran mas-uuliyad dareemaya inaan hadlo habeen iyo maalin baan ku qasbanaya hor inaan u hadlayo inaan hoos hadlaba waa waajibaad isaaran waayo shacabka maarata walaal aan wakiil ka ahay shacabkan wakiil ka ah haddii aan u hadlo waxa weeyaan inaan u hadlo ta kale maarata waa xaadirkan runtii isbedel baa ka socda waddanka hadduu uu socdo geedso xilligu doona ha qaato laakiin anugu meesha hadda magaalada cirifkeedan jooga waxaan joogaa shabeelle degmada shabeelle qadaleha go-anaha ayaan joogaa hadda oo labiyo labaatan kilomitr maarata magaalada caasimadda jidjiga u jira marka waxa weyan walaal dan baan ugu qasbaysa inaan ka hadlo maarata aan dhibaatada noocaas aan iifino in deg deg weliba looga jawaabo maarata cid ay khusaysa ay uga jawaabtana maarata aad baan aan u rajaynaya waanan diyaar baan unahay maarata xilli kasta inaan ka hadlo luuqad kasta inaan ku hadlo inaan maaragtay waa wax maaragtay mas-uuliyad isaaran inaan gutana waajibaad weeyaan walaal